walaal aada ba umahadsan tahay kolley sidaad la socotaan shalay gelinkii dambe ayaa ciidamada dowladda puntland ee daraawiishtu ay howlgal ka sameeyeen meel afartan kilometer u jirta dhanka bari ka xigta magaalada ceergaabo halkaas oo ay kasoo qabteen dad rabay inay soo galaan gobolka iyo deegaanka puntland waxaana lagu soo xiray markaa saldhigga magaalada badan maxay tahay markaas sababta aada u xidheen dadkaasi waxa ay wadeen qorshayaal olole doorashooyin ama diiwaangelineed oo xagga dhanka gobolada waqooyi ka yimi taas oo dee deegaanada puntland ee gobolka sanaag aanay raalli ka ahayn marka ciidamadu way la socdeen markay ceergaabo kasoo baxayeen sidaa darteed ayaa howlgalka loo sameeyey oo loo soo qabtay marka sidaan ka warqabno waa la sii daayay xubnahaasi maxaad u cuskateen sii deyntooda waxa ay ahaayeen sideed qof oo lix shaqaala iyo laba dareewal iyo gawaaridii wateen oo laba gaari ahaa waxaa lagu sii daayey amarka madaxweynaha dowladda puntland oo isagu ah de hogaamiye nabadda iyo horumarka ee ka shaqeynaya sidaan ka warqabno somaliland waxay rabtaa in ay doorasho gasho sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka arrintaasi ma laga yaabaa haddii aad xubnihii ama saraakiishii doorashooyinka u qaabilsanaa haddii aad xidheen inay khilaaf keento sida aan la soconno walaal deegaanadaas ama gobolka sanaag xuduudda laleh maamulka gobolada waqooyi marnaba doorashooyin kama aana dhicin beesha caalamkuna waa la socotaa soomaaliduna way la socotaa haddana kama dhacayso sidaas si lamid ah waxaan mar kasta aan ka dignaa inay iyagu isku dayaan inay xuduudda kasoo tallaabaan oo ay sameeyaan isku day noocan oo kale ah taasina waxay keenaysaa khalkhal iyo nabadgelye xumo dhankooda ayayna ka socotaa sidaan ka warqabno gobolka sanaag waxau ka mid yahay gobolada baaxadda weynle marka intayn leg ba idinku haddaad tihiin puntland aada maamushaan waad la socotaan khariirada dowladda puntland magaalada ceergaabo wixii bari iyo koonfur ka ah ayaa puntland ay xuntaa marka halkee buu ku joogaa maamulkiinu intaa aan kuu sheegay ayuu gaarsiisan yahay annaguna dhanka halkaa kama gudubno oo marnaba iskuma dayno inaanu dadka aanu dariska nahay inaan degaamadooda aan khalqa gelino ama aan tagno hase yeeshee mar walba iyaga ayaa xadgudubka soo sameynaya in badan baa la isku dayay arrintaas nabadeyn badan baa laga sameeyey mar kasta waxa ay arrintu ay ka xagal daacaysaa xasiloonida iyo nabadgelye daradu ay ka imaaneysaa sinoo darada iyo nabadgelye xumadu ka imaaneysaa dhankooda